bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala kitaabu اlأضaaxi ay hada kitaabu bayaani axkaami اlأضaaxi adaaxada axkaamteeda caddaynteedii buu u kitaab yahay kitaabkan marka adaaxada axkaamteeda uga hadlayaa baabbaabna waa u sameeyey oo axkaamta ayuu haddana sii kala saarsaaray wuxuu isku meel galaaba baab ayuu ku dhex dhigay ayb aladaaxi waa jamcu udxiyatin udxiya oo la jamciyey adaaxi baa lagu jamciyaa daxiyatunna waa la dhahaa mufradkeeda waljamcu daxaayaa kitaabu daxaayaa sidaana waa ku timaadaa mufradku waxaa kaluu leeyahay luqo kale oo ah idxiyatun oo bikasri اlhamsati ayb marka qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu maa jaءa fii iijaabi اladaaxi adaaxida waajibinteeda waajib ahaanteeda wixii ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay ayb udxyadii inay waajib tahay wixii ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay bacdi nusakh marka riwaayat اlulu'i oo abu daawuudka sidaana ku taallo riwaayat abi bakr bni daasa iyada waxay leedahay baabu istixbaabi اdaxiya baabu istixbaabi اdaxiya sunnanimada udxiyada riwaayada ibnu daasa saasay leedahay middan lu'lu'igana baabu maa jaءa fii iijaabi اladaaxi wixii ku soo arooray ayb udxiyada waajibnimadeedana waxaa ku tegey abu xaniifa a'immada abu xaniifa iyo bacdi ahlilcilmi baa ku tageen sida xooga badanna udxiyadu inaanay waajib ahayn waaye oo ay sunno tahay waana sida abu bakar radi allaahu canhu iyo cumarba ay fahmeen oo mararka qaar bay udxiyada ka tegi jireen abu bakar iyo cumar si aynan dadka ugu malaynin waajib inay tahay si aanay dadka ugu malaynin inay waajib tahay darteed ayay sannado udxiyo aanay samay jirin oo yacnii bayhaqi uu warinayo oo a'immo fara badan ay warinayaan bisanadin saxiix abu mascuud cuqbatu bnu camrin albadri isagana saasuu yeeli jiray ibnu cumarna sidoo kale ahaa saxaabada marka abubakar atarduushi kitaabkiisa alxawaadid walbidac ayuu aahaartaas ku soo qaatay abubakar iyo cumar maxaa yeelay bidcadu waxay ku imaan kartaa shay aan waajib ahayn oo waajib loo qaato ayay ku imaan kartaa xataa marka bina'an calaa daalika wuxuu leeyahay saxaabadu waxay aad ugu dadaali jireen sadudariicada oo shay inta aanba si aan loogu malayninba wax aan waajib ahayn waajib yay mararka qaar ka tegayaan iyagoo hawaabtiisa ay og yihiin say dadku u tusaan inay sunno tahay udxiyadana noocyadaas ayay yeeleen abubakar iyo cumar labada khaliifo oo rasuulka ka dembeysay calayh الsalaatu wassalaam axaadiidta iyadoo loo deliishado udxiyadu inaynay waajib tahayna kuweeda saxiixa ahna sariix kuma aha oo ma ku cadda inay waajib tahay kuwa kale ee sariixana waa daciif ayb qال الإmام أbو dاود رحmه الله تaعالى bاب ma جaء في إيجاaب الأضاaxي qال xadثna مسدد وهو بن مسرهد qال xadثna يزيد هو بن زuريع xا وxadثna حمaيد بن مسعدة qال xadثna بشhر عن cبدالله بن عون عن عاmر أbي rملة cاmر أbو rملة مجهuل laa يcرف ayb qال أنبأna مkنف بن سليم qاala waxa uu yidhi wanaxnu annaga oo wuquufun kuwa taagan ah maca rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga aan la taagannahay bicarafaat qaala nebigu waxauu yidhi qaala waxa uu yidhi mikhnaf qaala waxa uu yidhi rasuulka yaa ayuha nnaas dadow inna calaa kulli ahli beytin qoys kastaa dushooda waxaa ah fii kulli caamin sanad kastaa udxiyatan udxiyo wa catiiratan iyo catiirad atadruuna ma garanaysaan mal catiira catiiradu waxa ay tahay haadihi tan weeyaan allatii yaquulu nnaasu dadka ay dhahayaan alrajabiyatu waa middaan dadku ay yidhaahdaan alrajabiya waa marka bisha rajab xoolo la qalo oo awal macruuf ahaayo la yaqaanay oo yacnii ayaa alrajabiyatu iyo alcatiiratu la dhihi jiray waa dabiixo iyo gowrac bisha rajab dhexdeeda dhaco ayb labadaas baa laga rabaa marka qof kasto qoys kastoo muslim ah xadiidkan marka sidaa buu leeyahay xadiidkan marka sanadkiisu waxaa ku jiro caamir abu ramla ayb xaafidkuna xadiidkan fatxulbaariga markuu ku dhex sheegay sharaxa waxa uu yidhi akhrajahu axmedu walarbacatu bisanadin qawiyin oo sanadkiisu inuu xoog badan yahay buu sheegay tirmidina waa xasaniyey yacnii waxaadna moodaa taxsiinkooda ama taqwiyadoodu waxay ku dhisan tahay riwaayadan ninkan baa ku jira sida la ogyahay riwaayo kale xadiidku waxay leeyihiin dariiq kaleu ku soo arooray oo saxeix ah ama dariiq kaloo xasan ah ayuu ku soo arooray dariiqaana waxaa wariyey cabdurasaaq fii kitaabihi اlmusanaf can xabiib bni mikhnaf alcambariy can abiihi ayb sanad sidaas ah xabiibkanna abu xaati ibnu abi xaatim aljarxu watacdiil ayuu ugu tarjamay waxa uuna yidhi walaa yuxtaju bihi lama xujaysto u dhahay isaga ayb haddana iyadooy sidaa tahay waa laysku khilaafay dariiqaa laftirkiisa wax lagu xoogaynayo ama la leeyahay isagaaba xasan noqonayo la leeyahay ayaa idiraab ku jiraa oo marna can xabiib can abiihi buu ku yimaadaa marna isagoo aan can abiihi wadanin ayuu yimaadaa intana markaa saaniiddiisa waxaa ku jirta dariiqa laftirkiisa xabiibkaa ninka ka warinayo cabdulkariim ibni abilmukhaariq ayaa leeraaysan isaguna waa daciif ayb marka idiraabka iyo dacfiga jihooyinkaa kaga jiro iyo yacnii kan waxa dhan waxa ay keenayaan xadiidkan inuu daciif yahay waxaana xadiidkan daciif yeelay alimaamu abulcabaas alqurطubi fii kitaabihi اlmufhim lma ashkala min talkhiisi kitaabi muslim ayb yuu ku tadciifiyey waxaa sidoo kale xadiidkan daciifiyey cabdulxaq alishbiiliyu ayb dacfiga ayaana qawaacidda yanii xadiidku ay xoojinaysaa ayb haddii marka xadiidkan la yidhaahdo waaba xasan xataa la dhaho ibnu xajar wuxuu tilmaamay in uunan sariix ku ahayn wujuub ayb maxaa yeelay wujuubka waxaa ka leexinayo ayb catiirada lagu cadfay ayb oo wuxuu yidhi ina calaa kulli ahli beytin fii kulli caamin udxiyatan wa catiiratan catiiradana waajib inaysan ahayna la ogyahay catiiradu waajib maaha rajab xoolaha la gowracaa waajib maaha iyaga culimmada dhan waa taasay qabaan inaanay waajib ahayn inkastoo waaba la nasakhay layidhi markii dambe haddana waagii horeba sunnay iska ahayd maadaama marka catiiradii lala lamaaniyey wujuub ma laga fahmaye sunna mu'akada umbaa laga qaadanaa xadiidkan calaada marka ina calaa kulli yani ahli beytin waxaa yani korkooda ah yani sunna mu'akad ahaan waxaa dushooda u ah sidaa weeyaan marka dalaalatuliqtiraanka marka dalaalada la yidhaha dalaalatlqtiraan yanii labada shay marka la ysku cadfo dalaala ka dhalato oo dalaalatlqtiraan la yidhaahdo dalaalatliqtiraanku waa daciif haddaynan yanii waxaan ujeedaa hadday waxa laysku cadfay jumlooyin ay yihiin yanii iyadu waxaa wey waa laga fakanaya sida qowluhu tacaalaa ilaahi subxaanah watacaala uu yidhi kuluu min amarihi idaa amara waaatuu xaqahu yowma xasaadihi waaatuu xaqahu waa waajib amar waajib ah w kuluu min amarihina waa amru ibaaxa w wujuubna maha sunnana ma aha qofka beertiisa asoon waxba ka cuninoo hadduu doono iska iska dhaafi karaa maogtahay laakiin ma la dhihi karo maadaama laysku cadfay waajib iyo ibaaxo laysku cadfay isku xugun baa la siinayaa ma la dhahaayo sababtoo a jumal mustaqil ah jumladu marka hadday waxa laysku cadfay hadday jumal yihiin jumlo walba xukunkeeday qaadan kartaa oo jumladanna waajibay noqon kartaa middanna sunno sida aayaddaba ay tusayso laakiin laba shay oo asmaa caadiya marka laysku cadfo hal xugunna la siiyo ma la kala reebi kara marka ayb tan marka sidii oo kale weeyaan inna calaa kulli ahli beytin fii kulli caamin udxiyatan wacatiiratan wacatiiratan jumlo ma aha waa isim lagu cadfay udxiyada keligiis meel ma taagnaan karo jumla mustaqilana ma aha binaan calaa dalika waa inay marka isku xugun noqdaan bacd ahlilcilmi iyaguna waxay soo deliishadaan abu xaniifa iyo man wajada sacatan falam yudaxi falaa yaqrabanna musallaana qofkii awood leh oo aan udxiyaysanin meesha aan ku tukanayna yuusan naga imaanin ayb siiqadiisuna siiqo waajib maba ahanba ayb oo waxaa weeyaan waxay tusaysaa wujuub yani wax siiqo amar meeshan kama muuqdaan ayb xadiidka laftirkiisana waa mowquuf sida raajixa ah oo waa min kalaami abi hurayra waana laysku khilaafay waqfan wa rafcan ayb bacdu ahli اlcilmina waxay dhaheen wuxuu la mid yahay man akala huuman aw basalan falaa yaqrabanna musallana oo kale ayb marka tuun in la cuno waajibnimadeed lagama fahmayo iyo walaa sunanimadeeda midna siiqadani marka siiqo wujuub keenaysa ma aha siiqooyinkii wujuubka laga qaadan jiray maba ahanba ayb xadiidka imaan doona oo abu burda ibnu niyaar ee intuu xoolo qalay udxiyou rabay inuu sameeyo qabla salaaduu gowracay waa kii nebiga uu yidhi markaa bacda salaad gowrac amarkaa waxay keenay bay yidhaahdeen wujuub maxaa yeeley gowracba haddii la yidhi marka dambe waa waajib baa laga qaadanaya taana culammadu waxay yidhaahdeen shayga macnuhu waxaa weeyaan haddii aad udxiyo inaad samaysata rabtay tii hore wakhtigeeda ma dhicine war hadda haddaad doonto samayso saasay ka taagan tahay oo salaatu duxa qof haddii uu tukado salaadda subax ka hor hadduu duxo tukada maxaa la dhahayaan war hadda wakhti duxo maahane duxada haddii la gaaro tuko amarkaas marka amar wujuub maaha ayb culummada marka waa sunno dhahaysa iyagu marka iyagana waxay keensadaan axaadiid uu keeni doono ninkii idaa dakhala alcashru tobanka dulxija hadday soo galaan wa araada axadukum an yudaxiya midkiinna ou raboodo inuu udxiyaysto hadday waajib tahay lamaba dhaheenba wa araada aduu waxyaabahaasay markaa keeneen sida xooga badan marka saxaabaduna u badnaayeen khulafaau raashidiinku ay qabeen abubakar iyo cumar udxiyadu inay sunno tahay qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi alcatiiratu mansuukhatun catiirada waa la nasakhay qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qaala xadaanaa cabdulahi bnu yaziid wahuwa cabdullahi bnu yaziid almuqri qaala xadaanii saciidu bnu abi ayuub wahuwa alkhusaaciyu mowlaahum almisriyu abu yaxya ibnu miqlaas iqatun habtun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita qال xadaثnii cayaaشh بن cabaasi الqitbaaniyu wahuwa الmisriyu ثiqaة أيضا can ciisa bni hilaali الصadaفiy wahuwa الmisriyu saduuq ibn xajar saas ugu terjamay أhraجa xadiiثahu الbukhaariyu fi اأdب الmufrad الbukhaariyu fi اlأdب الmufrad وabu daawuud والتirmidiyu والنasaaئiyu can cabdillaahi bni camr bni alcaas ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam qaal nebi waxauu yidhi umirtu waxaa la i amray biyowmi اladxaa maalinta adxada ciidan ayb yaa la ifaray jacalahu اllahu caza wajala alla wuxuu yeelay maalinkaa ciida lihadihi اlumma ummaddan buu u yeelay qaala rajulu ninkii waxa uu yidhi ara'ayta bal ii sheeg in lam ajid haddii aanan helin ayb ilaa maniixatan ilaa maniixata bnii ayb marka dhowr siyaabood baa nusakh ugu kala timid meeshaan riwaayada axmed iyo daxaawi iyo faryaabi iyo kulligood waxay dabdiyeen sidaan ayb ibnii bay dabdiyeen ayb cinda daara qudni iyo nasaa'i ibnu xibbaanna waxay leedahay in lam ajid ilaa maniixata abii saasay qoreen aw shaata bnii wa ahlii ayb siyaabahaasay marka sheegeen in lam ajid haddii aanan helin ilaa maniixata bnii maxaa idin dhigan nusakha qaarna untaa bay qorayaan untaadana waa laga fiican yahay ibnii iyo abiidaa fiican untaa waa jiraan nusakha qaar dhigan in lam ajid ilaa udxiyatan untaa mau dhigin ilaa maniixatan untaa nusakha qaar waa dhigeen ilaa maniixata ibnii waa dhigeen ilaa maniixata abiina waa dhigeen ilaa maniixata ibniidaana dhahan ayb untaada iyagoodu waxaa weeyaan yacnii ma ma la ma la xoojinin ayb ilaa maniixata bnii ilmahayga yaryarkaa waxaan u maalanaya maahani macnuhu sidaa maniixada marka waxaa la yidhaahdaa xoolaha qofka la siiyo ee la yidhaahdo caynteeda ma lihid laakiin waa lagu maaliyey iska liso caanaheedaad leedahay laakiin caynta ma lihid halkan laakiin taas lagama wado sababtoo ah xoolo uusa lahayn ee caano ka maalan la yidhi inuuna ku udxiyaysanayn waa iska ogyahan ilaa isaga maba lahanan ee macnuhu waxau ka wadaa xoolihii halka xabo aan ilmaha u maalanayo ee anigu aan lahaa saasayb ilaa maniixata bnii inankayga manii ilmahayga xoolahaan neefkaan u maalaya maahane wax kale haddii aanan helin afa udaxii biha ma ku udxiyaystaa qaala laa buu yidhi maya walaakin ta'khudu waxaad qabanaysaa ood qaadaysaa min shacrika tintaada yaad xiiraysaa wa adfaarika cidyahaaga wa taqusu shaaribaka shaaribkaaga waad gaabinaysaa wa taxliqu caanataka timaha hoosena waad iska xiiraysaa fa tilka tamaamu udxiyatika taadaas marka udxiyadaada taamnimadeeda wa cinda allaahi casa wajalla ilaah agtiisa marka xadiidkan muxuu tusayaa marka wujuub baa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen hadday xaalkaas oo kale la gaaro waa kaa dhacaysaa laakiin haddii aad haysato xoolo aadan ilmahaagiina u maalanaynin laadan lama dhaheen bay leeyihiin ayb waa mafhuum marka waxaa ku jiro in udxiyadu qofkii awoodo ay waajib ku taho kalaa ku jiri karaan ayb xadiidkan marka ahlucilmiga qaar ka mida waa xasaniyeen ayb sababka lagu xasaniyeyna ninkaa ciisa bnu hilaalka ku jira saduuqa ah weeyaan sheekh ilalbani mishkaatu lmasaabiixa ciisa bnu hilaal asadafi dartiis ayuu xadiidkan ku daciifiyey oo waxa uu yidhi ninkaas ayaa ku jiro ibnu xibbaan unbaana towfiiqiyey buu yidhi towhiiq ibnu xibbaanna dabcan fii hadihi dabaqaat muctamed saas ama aha wixii uu la gooni noqdo ayb laakiin xaafidka oo aragtaano isagoo weliba qaacidada oo xaafidka ka duula waa middaas sheekh ilalbani uu sheegaya laftirkeeda oo towhiiqa ibnu xibbaan ma ictimaado ibnu xajar isagoo haddana sidaa ay tahay buu saduuqnimo ka xukumay aqwaashii culimmadu isku geegeeyey waxaa uga soo baxday inuu saduuq yahay ayb laa siyamaa marka haddii oda qofkaasi uu yahay taabiciinta taabicina uu yahay yuktafar wax badan baa layskaga dhaafaa binaan calaa daalika ayay xadiidkan marka u xasaniyeen ayb yacquub alfasawi isagana fii iqaati الtaabiciin buu ku sheegay taarikhii yani taariikhdiisa ayb fasawi marka inuu nebigu wuxuu ugu diiday dee uxyada uu laa u yidhi middii uu ilmihiisa u maalayay maadaama ay tahay haddii uu isaga iyada qasho ilmihii baa ka dhimanayo taas u diiday baabu اludxiyati can اlmayiti baabu bayaani xukmi اludxiyati udxiyadii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay can اlmayiti qofka dhintay laga udxiyeeyo yacnii qofkii dhintay ma laga udxiyey karaa udxiya isaga loo niyeysto ma la samayn karaa ma laga udxiyayn karaa abu dawud marka halkaabuu saa u baabaystay qaala xadaثana cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaثana shariikun wbn abi cabdillaahi الnakhaci can abilxasnaa ayb abulxasnaa qiila ismuhu اlxasan waqiila alxusayn majhuulun akhraja xadiidahu abu daawuud wاtirmidiyu wالnasaa'iyu fii musnadi caliyin ayb can اlxakam can xanash xanash bnu اlmuctamir saduuqun lahu awhaam wayursil qaala ra'aytu caliyan cali baan arkay buu yidhi yudaxii isagoo udxiyo samaynayo bikabshayni ku udxiyaysanaya laba wan faqultu lahu waxaan ku yidhi maa haadaakan waa maxay qaala waxau yidhi inna rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga owsaanii waa ii dardaarmay an udaxiya canhu inaan ka udxiyeeyo isaga ayb inaan nebigaa ii dardaarmay inaan ka udxiyeeyo nebigana waa dhintay ayb fa ana udaxiya canhu isagaan uga udxiyaynayaa neefkan kale kanna anaa ku udxiyaysanaya kanna nebiga ayb xadiidka marka isnaadkiisu dabcan abulxasnaa baa ku jira waana waana majhuul xanashkan laftirkiisana waa lagu hadlay oo saduuqun lahu awhaam ayaa la yidhi marka xadiidku waa daciif mas'alada marka culimmadu waa isku qabteen yacnii meydka ma loo udxiyayn karaa ayb oo atadxiyatu can ilmeyit waa mas'ale marka ahlucilmiga isku khilaafeen alimaamu اnawowi kitaabkiisa majmuuca juska sideedaad wuxuu ku sheegay waama atadxiyatu can ilmeyiti meydkoo laga udxiyeeyo faqad أطlaqa abulxasan alcabaadiyu jawaasaha abulxasan alcabaadi fuqahaau shaaficiya ka mida waa iطlaaqay inay bannaan tahay biduuni qayd iyo shardi لأnnaha darb min الsadqة wuxuu yidhi waa nooc sadaqadii ka mid ah marka meydka in sadaqo loo bixiyana waa bannaan tahay aw sadaqatin jaariyatin markuu yidhi afaataصadaqu canha qaala nacam ka sadaqay tanna sadaqo waa yidhi udxiyadu marka ayb sadaqadana marka meydku xaggiisa waa ka ansaxaysaa wayna anfacaysaa ayb wayna gaaraysaa buu yidhi bilijmaac ayb sidaabaa marka uu ku tegay isaga wa qaala saaxibu اlcudda wاlbagawiyu alimaamu اlbagawi waxau isagu ku tegey iyo saaxibu اlcudda waxay yidhahdeen laa tasixu can اlmeyiti ilaa an yuusiya biha meydka lagama udxiyayn karo ilaa inuu ka dardaarmo maahan hadduu ka dardaarmo waa laga udxiyayn karaa bidaliili xadiidkan daliil ay ka dhigteen wabihi qaطca الraaficiyu alimaamu الraafici abulqaasim alraaficina sidaas buu gooyey uu sheegay shaykhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllah kitaabkiisa fataawaha wuxuu yidhi watajuuzu اludxiyatu can اlmeyiti meydkoo laga udxiyeeya waa bannaan tahay kamaa yajuusu اlxaju canhu wasadaqatu canhu sida looga xajin karo loogana sadaqay karo marka masaladan sadaqaday ku dhiseen ee iyada gaar ma aha masale gaar ah ma aha soo ma aragtaan ayb wa yudaxii canhu ayb fi lbeyti mas'alo kaloo marka ikhtiyaaraadka ku faa'iideeyey mas'aladaa waxay tahay wuxuu leeyahay gurigaa udxiyada looga samaynaa wa yudaxaa canhu fi lbeyti waxaa looga udxiyaynayaa guriga laa cala alqabri buuri qabriga int xoolaha inta la qaado qabriga la geeyo meesha lagu birayn maayo maxaa yeele taasi waxay u ekaanaysaa caqri nebiguna wuxuu yidhi laa caqra fi lislaam caqrigana macnihiisu waxaa weeyaan xoolaha meydka marku dhinto qabriga lagu qalo ayb agtiisa wa yudaxaa canhu fi اlbeyti walaa yudbaxu cinda alqabri udxiyatan udxiyatun udxiyo walaa hayruhaa qabriga korkiisa laguma gowro isaga marka ibnu taymiya sidaasuu ku tegey qaar culammada ka midana waxay ku tageen annahaa tasixu inay ansaxayso tabacan la istiqlaalan qowl kale saasuu leeyahay udxiyada meydka waa laga udxiyayn karaa laakiin litabaciyati lilistiqlaal ma aha tabiciya maxaa laga wadaa yacnii xoolaha adiga aad yacnii markaad adiga taada ku darto waa bannaan tahay ayb calina hadda sidaas oo kale inuu yeelay yaa muuqato ayb iyo waxay iyagu ka qaadanayaan xadiid nebigu uu yidhi laga wariyey uu yidhi haadihi canii wa can ummatii kada wa can ahli beyti udxiyadan waa aniga xaggayga iyo wa can ahli beytii ahlubeytk ahlu beytkayga ahlu beytkiisana nebiga dee kuwii dhintay waa ku jireenay dheheen culummada khadiijo iyo waa ku jirta dabcan ahlu beytkiisa marka litabaciya meydka waa loo soo gelin karaa laakiin lilistiqlaal maya keligiis in la yidhaha udxiyadan meydka bisa iska leh udxiyo kalena aan lagu darin maya laakiin hadduu neefaf badan ku udxiyaysanayo isaga iyo meydka hadduu u niyeysto waa gaaraayo lilistiqlaal la litabaciyati madhabkaasaana sheekh ibnu cuhaymiin uu rajaxay nacam sharxulmumtica iyo meelahaas ayb marka aduu ilaa meelahaa saddexdaa qowl aljawaasu muطlaqan iyo yacnii aljawaasu liltabaciya laa lilistiqlaal iyo jawaas haddii uu dardaarmo haddii uunan dardaarminna maya ayb saddexdaa madhab baa marka aad ugu caansan mas'aladan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka ya'hudu qaadayo oo qabanayo min shacrihi tintiisa fi اlcashri tobanka dulxijo dhexdeeda wa huwa walxaal huwa isaguna yuriidu ou rabo an yudaxiya inuu udxiyaysto qofka rabo inuu udxiyaystay timaha jaraayo ma jari karaa yani qaala xadaثna cubaydالlahi bn mucaad whuwa alcambariyu qaala xadaثna abi whuwa mucaad bnu mucaad alcambariyu qaala xadaثna mxamed bnu camrin qala xadaثna cmr bnu mslm الleyثiyu qaala samictu sacيida bna اlmusayb yaquulu samictu uma slmta taquul qaala rasuulu اllahi salى اlه عl slm nebigu waxa uu yidhi man kana lahu dibxun man kaana lahu qofkau u sugnaaday dibxun ay madbuuxun waa ficlun bimacnaa mafcuul ayb man kaana lahu qofkii u sugnaado iska leh dibxun madbuux shay la gowraco qofkii haysto yadbaxuhu kaasoo uu gowracayo fa idaa ahalla hadday bilato hilaalu dilxija bisha dilxija hadday bilato falaa ya'hudanna yousan qabanin min shacrihi tintiisa yaan waxba ka qaban yacnii younan tintiisa jarin walaa min adfaarihi ciddiyihiisana yaanu ka jarin shay-an waxba xataa yudaxiya intuu ka udxiyaysto ayb marka nahyigan marka taxriim miyuu keenayaa bacdu ahlilcilmi waxay ku tageen xaaraan inay tahay oo waxay yidhaahdeen qofka hadduu rabo inuu udxiyaysto ma timihiisa ma jari karo mana timaha hoose iyo kuwa yacni kilkilaha iyo kuwa madaxa iyo midna ma jari karo cidiyaha ma jari karo midna ma la ogola haddii uu sameeyana xaaraan buu ku dhacay istikfaar baa laga rabaa ayb ibnulqayimna masaladaasu aad ugu nusreeyey tahdiibu sunanka alimaamu shaafici wuxuu ku tegay karaaha inay tahay karaahadaana marka wuxuu u deliishaday hadyiga xaramka nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu xoola diro oo dad u dhiibo xaramka lagu soo qalo ayaa nebigu wax ka xaaraan ahaan jiray aanay jirin marka haddii hadyigii uu sidaa yahay udxiyada min baabi owlaa waay intuu nebiga xoola diro madiine ka diro ayaa timihiisa iyo madaxiisa iyo kulliga u iska jaran jiray hadduu rabo ayb marka haddii hadyigii ka weynaa sidaa xaalkiisu yahay min baabi owlaa udxiyadana waa min baabi owlaa saasuu yidhi isagu laakiin alimaam ibnu اlqayim waa diidaya hadiga iyo udxiyada labadan xun waa ku kala gedisan yihiin oo imaamu shaafici wuxuu yidhi albacu biاlhadyi akaru min iraadaةi التadxiya hadyi la diray oo in mino lagu qalan la rabo yaa wuxuu ka muhiimsan yahay oo ka weyn yahay buu yidhi udxiyo rabitaankeed in la udxiyaysto dii marka taa la ogolaya timaa in la jarto tan waa min baabi awlaa ayb marka xukunkan waxaa iska leh mudaxiga ma lahan yacnii ninka hadyiga samaynaya dabcan qofka xaajigee mutamatica ama qaarinka ee xoolaha inuu gowracayo og isagoo timihiisana waa jaran karaa ciddiyihiisana waa guri karaa intaaanu xarmanin ka hor ilaa maogtaha bisha dulxija carafo markay dhalataba lama xarmanaayo maogtaha waa iska isagoo xalaal ah hadday carafo u dhalato muctamirna uu yahayo ama xaaji uu yahayo sanadkaas inuu xajiyo uu rabo mutamatic ama qaarin xoola oo meesha inuu ku qalo uu rabo isagu ma la dhahayo xadiidkan uu soo gelaa maahane tinta hadduu doon waa iska gaagaabin karaa ee ninka aan xaajiga ahayne hadyiga aan diraynin ee mudaxiga ah baa sidaan loo sunneeya ayaa yacnii loo karaahaystaa cinda shaaficiya waa cinda qaar culammada ka midana xaaraan ayba ka tahay ayb alimaamu nawowi wuxuu yidhi xikmada marka loo reebay waxay tahay qofka inuu ajzaadiisoo dhan ay kaamil noqoto si naarta markaa ay naarta in laga xoreeyo iyadoo ajzaadiisu kaamil tahay xubnihiisii oo dhammaystiran oo kaamil u ah markaa qaybihiisii in naarta laga xoreeyo ilaa xoolahan la gowracayo ilaahay dartii loogu dhowaanayo iyo waa naar ka xorays marka isagoo kaamilul hay-a ah naarta in laga xoreeyo sidaasuu sheegay oo bacdi asxaab ashaaficiya uu ka sheegay ayb qaar baa waxay yidhaahdeen buu yidhi atashabuhu bilmuxrim ninka muxrimka uu isku shabahayaa ninka muxrimkaa timahana markuu intuu ixraaman yahay timaha ma jarana ma jarta dabcan muxrimkii buu isku shabahayaa taa laakiin wuxuu yidhi waa sax maaha buu yidhi nacam oo inay qalad tahay baa la sheegay maxaa yeelay muxrimku hadduu isku shabahayo naagii uusan u teginaa la dhehi lahay ninkan marka mudaxiga inuu udxiyaysta rabo bisha carafa markay soo gasho xaaskiisa waa u galmoo karaa hadduu isku shabahayo ninka xaajiga ah hadduu isku shabahayo muxrimka ah da naag ha u dhowaanin baa la dhehi lahaa tobankaa beri lama dhihin marka wax kale waa inay tahay marka waxaa kaley culimmadu sheegeen haddii uu amarkan fulin waayo isagoo udxiyo inuu udxiyaysta rabo timaha iska jaro hal calayhi shay-un waxma lagu leeyahay waxba laguma laha istikfaar buu la imaanayaa walaa fidyata calayhi ijmaacan saasuu yidhi ibnu qudaama muqniga qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi ikhtalafuu calaa maalikin wa calaa moxamed bni camrin iyo isku khilaafeen fii camri bni muslim shanigiisa iskugu khilaafeen ayb kuwaadda maalik ka warinayso iyo kuwa moxamed ibnu camr ka warinayaan yaa waxay isku khilaafeen fii camri bni muslim qaala bacduhum qaar waxay yidhaahdeen cumar wa akaruhum qaala camru wa akaruhum intooda badanna qaala waxa uu yidhi cmru huwa camrun qaala abu daawuud wahuwa camru bnu muslim bni ukayma allayfiyu اljandaciyu waa camar marka magaciisa abu daawuud baa taa baraarujiyey maqaaladan marka ziyaado waxaa weya riwaayat ibn اlacraabi ay ku taalo bacdi nusakh inaysan ku olin baa dhici karta hadalkan baabu maa yustaxabu min الضaxaaya jamci nooci kale hadda la yimid abu daawuud baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yustaxabu la sunneeyo min addaxaaya udxiyada ah qaala xadaanaa axmed bnu saalix wahuwa almisriyu qaala xadaanaa cabdulahi bni wahbin qaala akhbaranii xaywatu qaala xadaanii abu sakhrin can ibni qusaytin can curwata bni zubayr can caaishata ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga amara bikabshin wan ayuu amray aqrana geesa leh yada'u fii sawaadin madow ku istaagayo yani hoosta hooska madow yani ayb lugaha iyo qoobabka ayb oo yada'u fii sawaadin ayb oo marka qoobabka yacni ka madow buu ka wadaa ayb iyo meelaha uu arunto wayanduru eegayo fii sawaadin bisawaadin madow wax ku fiirinaya yacnii madaxa indhaha iyo ka madow wayabruku fariisanayo fii sawaadin madow ku fariisanayo oo yacnii markuu fadhiisanayo jilbihiisa iyo calooshiisa iyo madow uu ku jiro ayuu ku udxiyaystay fa utiya bihi waa loo keenay wan sidaa abuu amray fa utiya bihi waa loo keenay fadaxaa bihi waa ku udxiyaystay faqaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishay halumii almudyata mudyada midida la kaalay uma qaala waxa uu yidhi ishxadiihaa afay bixajarin dhagax ku afe fafacalad way samaysay faahadahaa waa qaatay waaahada alkabsha wankiibuu qaat ayuu qabtay faadjacahu waa jiifiyey dhankiisa bidixa u jiifiyey weliba wadabaxahu waa gowracay markaa waa jiifiyey dhanka bidix wejigiisiina xagga qiblada u jeediyey isaga marka yacnii lugtiisii safxata cunuqihii buu lugta ka saaray gacantiisa bidixna marka madaxa ayuu ku qabtay tan midigna mididiibuu ku qabsaday waa ku gowracay wa qaala waxau yidhi bismi اllaah allahuma taqabal min muxamadin ilaahu muxamed ka aqbal waaali muxamadinna ka aqbal wamin ummati muxamadinna ka aqbal uma daxaa bihi sala اllahu calayh waalih wasalam wuu ku udxiyaystay ayb abuu sakhriga xadiidka ku jira saduuqun xasanu اlxadiid weeyaan xaywana waa huwa bnu shurayx ibnu qusaydna waa yaziid bnu cabdillahi bni qusayd xadiidka muslimna waa soo saaray ayb waxaana laga qaadanayaa marka udxiyada in loo sunneeyo wan yacnii lugaha iyo madaxa iyo ka madow iyo caloosha hoose markuu meesha uu ka fadhiisanayo shafka iyo ayb ama jilbaha iyo ka madow in lagu udxiyaysto ayb taqabal min muxamadin waaali muxamadin wamin ummati muxamadin waxay deliil u tahay halkan neef oo ariga ah inuu ka gudayo ninka iyo ehelkiisa haba bataan haddii la rabo masalada laga qaadanaya waxay tahay neefka ariga ah qoyska ninka iyo qoyskiisaba waa uga gudmayaa dhow neef ariga soo qabto gowraco qoyskiisa oo dhan ku filan haba bataan markaan abuu hurayra ibnu cumar baa waxaa laga wariyey annahumaa kaana yafcalaani dalika sidaa inay yeeli jireen maalig iyo awsaaci iyo shaafici imaam axmedna sidaabay markaa yeeleen qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun can ayuuba can abi qilaaba can anasin ana nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga naxara sabca badanaatin toddoba halaad buu gowracay biyadihi gacantiisuu ku gowracay qiyaaman iyagoo taagtaagan geela marka taagniin lagu gowraca sunna wadaxaa bilmadiinati madiine ayuu ku udxiyaystay bikabshayni laba wan aqranayni amlaxayni ayb oo iyagu markaa yacnii amlaxayni marka waxaa laga wadaa midka dhogortiisu caddaan iyo madow isugu jiraan ayb diilimo madmadow iyo caddaan iyo leh ayb marka xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa wananka in lagu udxiyaysan karo geelana sidoo kale ishaari u tahay waxa marka lagu udxiyaystaa waxaa weeyaan waa bahiimat اlancaam xoolaha bahiimat اlancaamna waa geela iyo looda iyo ariga saddexdaa unbaa lagu udxiyaystaa ari marka marka la leeyahy laba nooc ari cadka iyo idaha labadaba ari unbay noqonayaan hanam hanamku marka waxaa soo gala ari cadka iyo idaha labadaba way soo galaan ayb hadhow marka da'da iyo laga hadlaayay kala gedisnaanayaan amaa min xayu اljumla iyagu waa saas ayb geela iyo lo-du halka neef ee lo-daa ama halka neef ee geelaa toddoba qof ama yacnii ayay udxiyo u noqon karaan toddoba qoysaa ku shirkoobi karaan ayb arigu isaga waxaa weeyaan qoys unbuu ku filan yahay qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa hishaamu can qataada can anasin ana اnabiya salى اllahu alayh wali wasalam nebiga daxaa bikabshayni aqranayni amlaxayni ayuu ku udxiyaystay yadbaxu waa gowracayay wayukabiru allaahu akbar buuna dhahayay wayusamii bismillaahina waa dhahaya markaa marka la gowracayo bismillaahi allaahu akbar bacdi alculamaa waxay ku daraan salliga nebiga in lagu dara dhib male bay dhahay ayb oo hadduu allahuma salli calaa muxamadin yidhaahda laa ba'sa maxaa yeele waxay yidhaahdeen alsalaatu cala اnnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam dikrun waa dikri salliga nebiga waa dikri dikri allah waa alla xus marka alla xus hadday tahay wax yani gowraca oo u dhibaaya ma laha ayb maxaa yeelay yani ma la mid ah bimansilati qofka inuu xoolo soo qabto bismi nebiy haddii uu yidhaahdo de xoolahaas xoolo bakti ah bay noqonayaan laakiin tan la mid maaha markuu yidhahdo bismi illaahi allahu akbar allahuma salli calaa muxamed waa nin uun ilaahay subxaan allah isagoo yidhiyo kale wa subxaan allah ma dabiixaday xaaraan ka dhigaysaa waa may sidoo kale weeyaan ayb marka labada meel way kala gedisan yihiin marka taa ayb walidalika bacdu ahli اlcilmi marka salligana waa mawaadicu salaati cala الnabiy sal ا slam waxaa ku jirtay dhahaan cinda dabxi ibnu اlqayimna jalaa-ul afhaamka waa ku sheegayaa meelaha nebiga in lagu salleeya ay tahay laakiin bismi اllahi allah akbarna yaa ku filan wayadacu rijlahu lugtiisa ayuu saarayey calaa safxatihimaa labada wan luquntooda korkeeda ayuu saarayey dhinaca ayuu ka saarayey dhinaca luqunta meesha la gowracaya waaye dhinaca ayuu ka saarayey qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa araasiyu qaala xadaanaa ciisa qaala xadaanaa moxamed bnu isxaaq huwa sabiiciyu huwa moxamed bnu isxaaq saaxib almahaazi can yaziid bni abi xabiib can abi cayaash can jaabir bni cabdillaahi qaal dabaxa الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu gowracay dabaxa الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu gowracay yowma dabxi maalinkii gowraca kabshayni aqranayni amlaxayni ayuu gowracay laba wan geesale amlaxayni oo iyagu caddaan iyo madow isugu jiro ayb iyuu gowracay mawjaayni ayb manaa mawjaayni baa idiin dhigan muuja'ayni sax muuja'ayni riwaayo kale muujayayni bay leeyihiin ayb ayb oo la xaniinya tumay oo la dhufaanay falamaa wajahahumaa marka dhufaaniddu waxaa laga qaadanayaa marka ceeb udxiyada marka laga hadlaayo ceeb ma noqonayso neefka la dhufaanay ama yanii markaa ma noqonayso ceeb udxiyada maku noqonayso lianna udxiyada marka la joogo ceebta laga ilaaliyaa waxay tahay waa wixii hilibkeeda wax u dhibaya dhufaanidduna bal hilibkeeda siyaadinayna soo ma garan waxay marka hilib marka udxiyada la joogo ceebta layska ilaalinayo waxaa weeyaan maa yarjicu ilaa laxmi hilibka u soo noqdo marka neefkan la dhufaanayn hilibkiisu waaba cayilan yahayba marka saa darteed waa lagu udxiyaysan karaa falamaa wajahahumaa markuu jiheeyey oo qiblada xaggeeda u jeediyey qaala waxau yidhi innii wajahtu wajhiya liladii fadara asamaawaati wاlard allihii dhul icir abuuray yaan wejigayga u jiheeyey calaa millati ibraahiima diintii ibraahim xaal aan korkeeda ahay xaniifan ayb xaaluu ibraahim ahaa mid markaa allooca iyo shirkiga ka leexday wamaa ana min almushrikiinna ma ahi ina salaatii wanusukiy wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin laa shariika lah wbidalika umirtu wa ana min almuslimiin allaahumma minka allaahuma yaa allahu allow minka xaggaagayuu ka ahaaday kan walaka xaggaaguuna ahaaday adaa isiiyey adaan dartaan u gowracay can muxamadin wa ummatihi muxamed iyo ummaddiisaan ka gowracay bismi illaahi wallaahu wallaahu akbar uma dabaxa waa gowracay marka ayb xadiidka marka abu cayaashkan waa ibnu nucmaan almacaafiri weyaan almisriyu saddexaa ka warisay marka jahaalo kuma sugna jahaalatulcayn imaamu dahabina waxa uu yidhi shaykhun xadiidkiisana ibnu khusayma saxiix yeelay iyo xaakim dahabina waa ku waafaqay marka xadiidku wuxuu tusayaa marka macnihii uu u baabaystayo waxyaabaha lagu udxiyaysanayo wanka inuu ka mid yahay ayb weliba dhufaani dhufaaniduna inaynan dhib u keenaynin ceeb inaysan ahayn marka udxiyada laga hadlayo beeca iyo marka laga hadlayo iyado dabcan ceeb waa noqon karaa laakiin marka laga hadlayo udxiyada iyo gowracu hilib waa hilib badan yahay maaha ceeb maaha qaala xadaanaa yaxya bnu maciin qaala xadaanaa xafsun can jacfarin can abiihi can abi saciidin qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yudaxii inuu udxiyaysanayo bikabshin aqrana ayb faxiilin oo markaa yacni qoor ah ayb yanduru fii sawaadin madow ku feeranayo waya'kulu fii sawaadin madow ku cunayo wayamshi fii sawaadin madow ku soconayo lugihiisa iyo wejigiisu iyo ay madow yihiin xadiidka marka isnaadkiisu waa saxiix faxiilna macnaheedu waxaa weyaan aad u wanaagsan waa qoor ah qoor marka faxiil marka la yidhaha ama faxligu labkoo dhan waa loo isticmaali karaa ayb ayb macnaha marka uu baabaystay baa ku jira marka oo yacnii xoolaha inay ahaadaan lagu udxiyaysanaya xoolo aad u wanaagsan xoolaha ku jiro baabu maa yajuusu min asinni fi daxaayaa baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yajuusu bannaan min asinni da'da xaggeeda ka bannaan fi daxaayaa udxiyada dhexdeedana ku bannaan neefka la gowracaya da'diisa ayb xoolaha da-doodu marka way kale yihiin ayb taasuu rabaa marka halkan inuu ka galo qaala xadaanaa axmed bnu abi shucaybin alxaraaniyu qaala xadaanaa zuhayr bnu mucaawiya qaala xadaanaa abu zubayr can jaabirin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi laa tadbaxuu ha gowricinina ilaa musinnatan mid ilka jabsatay maahan ilaa an yacsura calaykum inuu korkiinnu ku cuslaa ay ku cuslaanaysa maahani fatadbaxuu marka aad gowracdaan jadacatan min adda'ni mid ilka dhacsatayoo idaha ah ida ah xadiidkan marka daahirkiisa wuxuu tusayaa jadacada ayb xadiidkan yanii daahirkiisa wuxuu tusayaa jadaca min adda'ni in aan lagu udxiyaysan karin ilaa marka neef isaga ka weyn la waaye maahani laakiin sidaa ma ahan xukunka oo taqdiir baa ku jiro oo taqdiirku waxaa weeyaan yustaxabbu lakum waxaa la idiin sunneeyaa anlaa tadbaxuu ilaa musinnatan mid musinno oo jadacada ka weyn maaha wax kale inaydnan gowricin baa la idiin sunneeyaa fain cajastum haddaad ka caajistaan fadbaxuu jadacatan min adda'ni ee xadiidka macnihiisu maahan jadaacada waxaa la gowrici karaa oy bannaan tahay musinno markii la waayo iyadoo musinno kuu taallo jadaca ma gowrici kartid xadiidka macnihiisu maahan daahirka laakiin saas baad moodi kartaa xoolaha marka waa saddex qaybood oo geel iyo loo iyaari waayo arigu laba nooc waaye ido iyo aricad idaha jadaca waa la ogolyahay in la gowro jadacada idaha marka waa meeqa jir kutubu luqa waxay u badan yihiin sanad sanad markau dhammaystiro jadaca waxaa weeyaan jadaca min adda'ni mid ilka jabsaday oo idaha ah waa markuu sanad dhammaysto sanadkii labaadna fooda geliyey bacdu ahlilcilmi oo luqawiyiinta ka mid ah waxay dhaheen lix bilood waa ku ilka jabsan karaan jadaca waa lix bilood waa ku gaari karaa yanii idaha waa ku noqon karaa jadaca ayb qaar baa saa dhahay lix bilood toddoba bilood ilaa sagaal bilood qaar baa sheegay ayb laakiin alimaamu اlbagawi sida uu yidhi wuxuu yidhi aljadacu mastakmala sanata waa wixii sanad dhammaystirto ow jadaca qablahaa ama haddii neefku uu ilka dhacsaday sanad ka hor waa la aqbalaa waa la yeela neefka idaha lagu udxiyaysanaya hadduu intaanu sanad gaarin hadduu ilka jabsaday waa bannaanta in lagu udxiyaysto laakiin sidaa haalibka ah sanad inuu u dhammaaday ku ilka jabsadaan buu yidhi culammada qaarna waxay sheegaan waa awqaadday ku xihan tahay iyo barwaaqada allah aclam waxaan kolley aqoon u leeyahay ma ahayb sanadka ku ilka jabsada han iyo ma garan karaan ragga kulle odayaalkaa wax ka ogaan malayna ayb marka wuxuu leeyahay jadacada idaha sanad yaa qaalib u ah hadday sanad ka hor ku ilka jabsadaanna waa lagu udxiyaysan karaa aricadkaa soo haray jadacada aricadkaa ma bannaano in lagu udxiyayso udxiya ma gasho iyada laabudda inuu aniye ou noqdo aniya marka wuxuu ku noqon karaa inuu laba dhammaysto sanadii saddexaadna galo aricad haddii lagu udxiyaysanayo inuu laba sano galo tii u dhammeeyo tii saddexaad u bilaabo markataasaa marka yanii taasaana marka culummadu u badan yihiin waxaana deliil u ah qisada abuburda ibnu niyaar wuxuu yidhi xoolihiisii buu qalay intaan la tukanin ka hor nebigu u yimid markaasuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idbax ukhraa makaanaha booskeeda mid kale gowrac iima joogto yidhi rasuulka ilaahay waxara ii joogto yidhi waxar canaaqan canaaq marka waxaa weyn arcadkaa loo isticmaalaa dhadigiisa waa waxarta waxar baa ii joogto yidhi iiga fiican idahaas markaabuu nebigu sal ll slam wuxuu yidhi jadaca ii joogtana riwaayadka qaar baa dhahayaan cindii jadaca min almaciz aricadka markaasuu nebigu wuxuu yidhi daxi biha walan tujzi'a can axadin bacdaka qof adiga kaa dambeeyo oo i u gudaysana ma jirtay ogow marka abuburda xadiidkaa nas wuxuu ku yahay aricadka jadacadiisu inaynan udxyo noqon karin xadiid abi burda nas oo ah isagaa loo ogolaaday hayruhu looma ogolaanin ayb axaadiid kalena wuu ku keeni doonaa kolley abu daawuud jumhuuru ahlilcilmina sidaasay u badan yihiin ayb ibnu cumar iyo waxaa laga sheegay leyt ibnu sacad iyagu inay dhihi jireen jadaca aricad ha noqoto ama ha noqoto jadaacadu waa sanad jire sanad jirku ha noqdo ama ido ama ha noqdo aricad waa bannaanta in lagu udxiyayso ayb qolooyinkaa marka iyagu saasay ku tageen laakiin jumhuurulculamaa waxay u badan yihiin in sidaa aynan ahayn oo ariga iyo aricadka lakalidaha iyo aricadka in la kala saaraya saasaana loo badan yahay ayb xanaabilada iyo xanafiyada iyagu waxay dhahayaan iduhu jadaca wuxuu ku gaaraa sittata ashhur khilaafkeedana waa ka soo hadalna kutubu luqa sida mudawanka ku ah haalibna ah waa sanad laakiin hadday dhacdo sanad ka hor inay ku ilka jabsadaan waa lagu udxaysan karaa iyaga loda iyo arigu iyo loda iyo geela iyagu laftirkooda marka looda iyo geela marka maxaa iyagu u noqonaya geela marka culammada waxay yidhaahdaan sanad shanaad inuu dhammaysto kii lixaad uu galo ama sanadka afaraad inuu u dhammaado kii shanaad uu galo saasuu haniya markaasuu noqon karaa lo-duna marka waxay yidhaahdaan sida looday ariga labo inay dhammaystaan sano saddexaad galaan ama saddexda ay dhammaysatoy afar gasho ayb nihaayada marka isagu wuxuu leeyahay sano labaadba hadday gasho lo-du waa iska saas laakiin saddex inay gaartaa badan qaala xadaanaa moxamed bnu sudraan qaala xadaanaa cabdulaclى ibn cabdilaclى huwa saamiyu qaala xadaanaa moxamed bn isxaaq qaala xadaanii cumaaraة bn cabdillaahi bni طucma can saciid bn اlmusayab can zayd bni khaalidin اljuhaniy qaala qasama rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali waslm nebigu wuu qeybiyey fii asxaabihi asxaabtiisa dhexdooda daxaayaa ayuu qeybiyey xoolo lagu udxiyaysto fa acdaanii wuxuu i siiyey catuudan orgi buu i siiyey jadacan ilaka jabsaday ayb catuud waa huwa min wlaadi اlmaciz aricadka waxa uu dhalaa catuud la yidhaha maa qawiya kan xoogoobo waracaa oo daaq aado ayb wa ataa calayhi xawlun sanadna uu ku yimaado wاljamcu actudaة waciddaan mararka qaar in laysku idqaamaa laga yaaba ciddaan la yidhaaha ayb ibnu xajar saasuu fatxulbaariga leeyahay ibnu cabdilbarna wuxuu yidhi aljafratu wاljafru wاlcariidu wاlcatuudu hadihi kulluhaa laa yakuunu ilaa wlaad اlmaciz khaasatan ayb asmaadan oo dhanna waxay ku dhacaysaa buu yidhi orgiga ayb orgiga ayay ku dhacaysaa catuudkuna waa midka waxay yidhaahdeen ka dhammaystay hal sano tii labaad galay ku dhex jiro ayb ahlu luqadana waxay yidhaahdeen orgiga catuudku waa orgi dabcan nacam aljadyu wاlcatuudu idaa waxaa la dhihi karaa alladii balaga asifaad orgigu markuu yani wax boodi karo markuu orgigu wax boodi kara catuud la yidhaahdaa sanadkuu ku boodi kara ma garan karnaayb wax nugu dhaama marka hadday jiraan waa sheegi karaa sanad marka waxay leeyihin sanad markuu u kaamiloobo kii labaad oo ku jiro ayuu wax boodi karaa wax samayn karaan ayb marka taasaa marka kaasuu siiyey nebiga calayh isalaatu wasalaam qaala waxau yidhi farajactu bihi ilayhi isagaan ula laabtay faqultu waxaan idhi innahu jadacun rasuulka ilaahay waa jadaca waana aricad jadacana waa yahay yani kaannahu inuu leeyahay yani mutaqarir agtooda ay ka ahayd inaanu geli karin udxiyo qaala waxau yidhi daxi bihi ku udxiyayso fadaxaytu bihi waan ku udxiyaystay markaayb ayb ibnuulacraabi wuxuu sheegay aricadka iyo geela iyo lo-da iyo laa tadribu fuxuuluhaa ilaa bacda an tunii faa'iiduu meeshaan marka keena wuxuu leeyahay geela iyo lo-da iyo aricadkuba wax ma abaahin karaan oo yani wax ma boodi karaan ilaa ay aniya gaaraan aniya marka waxay ku gaari karaan laba sano ee ka badan sidaasuu tilmaama marka u sheegay ayb marka binaan calaa dalika marka xadiidkan deliil uma noqonaayo in jadaca yani min aricadka jadacadiisu inay udxiyo gasho deliil ma u noqonayo maxaa yeele catuud baa la yidhi catuudkuna waa midka inuu wax boodo gaaray isagana laba sanadaasay sheegeen markalaba jir iyo inuu markaa uu yahay markaa sidaa haddii la yidhahdo qaadiciyaad uu tilmaamayo calaa qowli jumhuuri xadiidkan ma iska hor imaanaya qaala xadaana alxasan bnu caliyin huwa alxulwaaniyu qaala xadaana cabdurazaq qaala ahbarana hawriyu can caasim bni kulayb can abihi qaal kunaa maca rajulin nin maciis ayaan ahayn min asxaabi اnabiy sala اllahu alayh ali wslam asxaabta nebiga ka mida yuqaalu lahu mujaashicun la yidhaahdo min bani sulaym facazat اlghanamu arigii baa la waayey giibaarigii baa yaraatay facazat اlghanamu ay faqallat اlghanamu arigii baa yaraaday ayb faamara munaadiyan buu amray fanaadaa waa dhawaaqay ina rasuula اllahi sal ا slam yaquulu nebigu wuxuu leeyahay ina aljadaca jadacada yuwafii wuxuu oofinayaa mima yuwafii waxa uu oofiyo minhu isaga xaggiisa athaniyu aniga waxa uu oofiyo aniyada waa tan laba jirsatay waa sanadii saddexaad gelaysa waxay oofiso ayaa jadacaduna oofisaa buu yidhi xadiidkan marka aljadacadan marka waa maxay marka ina aljadaca buu yidhi waa ilaaqay min ada'ni miya mase min almaciis waa la ilaaqay waxaa lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen ina aljadaca min ada'ni xadiidta kale ee jadacada aricadka inaysan waxba gudaynin ee xadiid abi burda noo imaan doono iyadoo laga duulayo si xadiidka loo jamciyo macnuhu waxaa weeyaan jadacada oo yani idaha ah waxay geli kartaa aniyada ariga booskiisa aricadka yay gudaawa xadiidka macnihiisa marka saas culammadu saasay dheheen qaala xadaana musadadun qaala xadaana abulaxwas qaala xadaana mansuuru can الshacbiy can ilbaraaء qaala khadabanaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigaa noo qudbeeyey yowma anaxri maalintii dhuundhowga yowma naxri bacda salaati salaada kadib faqaala waxauu yidhi man sallaa salaatanaa qofkii salaadeenna tukaday wa nasaka nusukanaa gowraceennana yacnii gowracdo faqad asaaba nusuka nusugii camalkii waa asiibay waman nasaka qofkii gowracda qabla salaati salaada ka hor fatilka shaatu laxmin taasi waa hilib neefkiis yacnii neef hilib ahaan loo gowracday ila oo cibaado ma noqonayo faqaama abuu burdata bnu niyaarin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah wallaahi baan ku dhaartay laqad nasaktu waan gowracday qabla an akhruja ila salaati intaana salaadda u soo bixin wa caraftu waxaan gartay ana alyowma maanta yowmu aklin wa shurbin maalin wax la cuno wax la cabo inay tahay fatacajaltu waan degdegay faakaltu waan cunay wa acamtu ahlii ehelkaygiina waan quudiyey wajiiraanii iyo weliba dariskayga faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi tilka taadaasi shaatu laxmin ari hilibeed waa hilib arigiis waa yacnii waa neef adugu aad ehelkaaga u qalatay neef adiga aad qalatay waayo hilib ahaan aa u qalatay faqaala waxau yidhi inna cindii agtayda waxaa ahaatay canaaqan waxar jadacatan hal sano gashay canaaqan mar haddii uu yidhi marka maxay daliil u tahay ari cadda ahaarta idaha canaaqan maba la dhahba dhadiga yacnii iduhu waxa ay dhalaan dhadigooda looma isticmaalo canaaqan looma isticmaalo ayb ibnu cabdilbar saas fiiri inna cindii agtayda waxaa ah canaaqan waxar aricad jadacatan oo hal sano gaartay wa hiya iyaduna khayrun min shaatay laxmin laba neef yacnii laba ariyood hilibkood way ka khayr badan tahay fahal tujziu cani maiga gudaysaa qaala wuxuu yidhi nacam haa waa kaa gudaysaa walan tujzi'a ka gudi mayso can axadin axad bacdaka adiga gadaashaa adiga kaadibkaana cid damboy ka gudaysa ma jirto xadiidkaana marka waxaa laga qaatay aljadacatu min almacaz inaynan gudaynin udxiyo laabudda inay taniyo noqoto laba sano gaarto ay dhammaysto xadiidkan baa marka laga qaatay waana nas sariix xadiidkan faa'iido kalena ibnu xajar waa ka muujiyeyoo wuxuu yidhi qaala shaykhu abu muxamed ibnu abi jamra ibnu abi jamraha marka waxaa weeyaan bukhaariga ayuu axaadiid dhowr ah yacnii xoogaa axaadiid bukhaariga uu ka ururiyey ayuu alifay waana sharxay ayb waana mukhtasar waddanka caanka ah mukhtasar ibni abi jamra layidhaa bukhaariga axaadiid buu ka xushay waa alif waa gaarbuu yani wuxuu le isagaa marka intiqaa' sameeyey doortay uma haddana waa sharxay sharaxiisa bahjat nufuus a la yidhaahdaa ayb culummada marka shuraaxda aadka u fiican buu ka mid yahay oo aad towjiihooda fiican yahay ayb marka ibn abi jamrah baa marka wuxuu ka sheegay bahjatu nufuuskuuna u jeedaaye wuxuu yidhi xadiidkan waxaa laga qaadanayaa wa fiihi ana alcamala camalka wain waafaqa niyatan xasanatan niyo wanaagsanba ha waafaqee wuxuu yidhi wafiihi waxaa laga qaadanaya xadiidka ana alcamala wain waafaqa niyatan xasanatan camalku niyad wanaagsanba ha waafaqee lam yasixa inuunan ansixaynin ilaa idaa waqaca calaa wafqi الsharci ilaa inuu u dhaco sida sharciga waafaqsan mooyaane si kale inuunan u ansixaynin oo hadda ninkan abuburdata bnu niyaar niyo wanaagsanuu lahaa udxiyuu samaystay waa dadaalaya laakiin haddana waxaa la yidhi udxiyadaas ma jirtee mid kale la imaado ninkii salaaddiisa iska xumeeyeyna ma tukanine mar kale tukaan layihi niyadiisu waa wanaagsanin qoladii ibnu mascuud oo u yimidoo boqol jeer inta xalaqaadka samaystay sabixuu kadaa kabiruu kadaa dhahayeenna waa kii waatay yidhaahdeen annagu khayr un baan rabnaa waa kii yidhi ruba muriidin lilkhayri laa yudrikuhu mid khayr raba badanaa oon gaaraynin camalku marka wuu harci saxiix ku noqdaa inuu sharciga waafaqo waa kelima marka saxiixa oo yacni marka bidcooyinkaoo dhan radinaysa marka wafcalu اlkhayra khayrka sameeya calaa wafqi sharci ku sameeyaa ku jirta ayb ibnu jariir laftirkiisa wuxuu yidhi wafcalu اlkhayra alladii amarakum bihi اllaahu khayrka ilaahay idin amray la imaada maahankaad idinku khayr u malaysaan maygas ayb qaala nacam buu yidhi walan tujzi'a can axadin bacdaka qof adiga kaa dambey u gudi mayso alcanaaqna waa alunhaa min almaaciz laa tatimu lahaa sana midda dhadiga ah oo aricadku ou dhalo oo aan gaarin sanad aan dhammaysanin ama sanadkiiba ku jirto waa waxarta qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa khaalidu can muطarifin can caamiri can ilbaraa'i bni caazib qaala daxaa khaalun lii baraa ibnu caazib baa wuxuu dhaha abti aniga aan lahaabaa udxiyaystay yuqaalu lahu abuu burda la yidhaahdo qabla salaati salaada ka hor faqaala waxa uu yidhi faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu ku yidhi shaatuka shaatu laxmin hilib neefka arigaagu neefkaaga arigaa waa neef aad hilib u qalatay faqaala yaa rasuul allah inna cindii agteeda waxaa daajinan tug guri joogto ah jadacatan jadaca oo min almaczi aricad faqaalad baxaa gowrac walaa tasluxu ligayrika hayrkaana uma habboona waa aricadkii marka mu ujeeda hadda riwaayadan abu daa'uud wuxuu u keenay inuu caddeeyo ayb xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanaya waqtu ludxiya udxiyada wakhtigeeda ou bilowdo waa salaadda kadib salaadda kadib weeyaan wuxuuna dhammaadaa maalinta saddex-iyo tobnaad intaynan qoraxda dhicin marka yowm alcaashir bay bilaabna bacda salaa waa yowm annaxri ayaamu tashriiqa saddexdaana waa soconaa sida xoogo badan saas marka bilaabashadeeda marka xoogaa khilaafa ka jiraan bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin marka uu imaamku gowraco kadib umbaa la gowraci karaa oo riwaayaadka qaar baa macnahaas laga fahmaya imaamku marka isaguna wuxuu ku gowracayaa musallaha ciiddii buu dadka tujinayaa xoolihiisiioo la arkayo marka gowracaya kadibay dadka gowracanayaan bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdaan imaamka shardi maahane gowraciisee mar haddii salaadaba la tukado waa la gowraci karaa qabla alimaam haddaad gowracdo bacda salaad waa ansaxe shaaficiyada agtooda waxaa mashhuurkaa iyagu waxay leeyihiin mar hadday qoraxda soo baxdo qadara rumxin cirka ka soo kor noqoto waa waqhtigii salaadda ciidda eh qadar yacnii laba ragca laga tukadoo laga qudbeeyo qadar la-eg haddii la sugo kadib waa la gowracan karaa maxaa yeeley shaygan waa cibaado cibaadaduna marka waxaa weeyaan wakhti caama umbaa loo fiiriya imaamka inuu wax gowracay in kalmaba la ogaan karaba mararka qaar nacam haddii adiga lagu xiro udxiyadaada imaamka imaamka waxaa dhici karta inuusan musallaba ku gowracin see yeelay marka adiga nacam markaa waxay yidhaahdeen qadar laga salaaddii laga tukan karoo laga qudbeeyo hadday soo wareegto wakhtigii awalwaqtul awalku hadday ka soo wareegto qofku hadduu gowracdo udxiyadiisa iska ansaxay adu calaa kulli xaal bacda salaad in la gowraco imaamku hadduu musallaha ku gowracayana laga dambeeya saasaa wanaagsan baabu maa yukrahu min aaaayaa baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay yukrahu la nacayo min adaxaayaa udxiyada hadda halkan marka waxuu rabaa inuu ka galo ceebaha yanii waxyaabaha laga fogaanayo oon lagu udxiyaysan karin xoolaha lagu udxiyaysana loo geel ari laakiin iyaga laftirkooda hadday sifooyin gaara yeeshaan ma bannaano laguma udxiyaysan karo alimaam اnawowi majmuuca wuxuu ku yidhi daabit buu sameeyey wuxuu alcuyuubu sittatun cuyuubta fiqiga marka laga hadlaa lix waayo cayb اludxiyati wاlhadyi udxiyada iyo hadyiga ceebtooda wاlcaqiiqa iyo caqiiqada saddexdaas isku dara udxiyada hadyiga caqiiqada udxiyadooda ayb almaanicu min اlijزaa inay kuu gudantana kaa mancinayo diidayo ceebtaas marka waa maxay wahuwa maa yanqusu اlaxma usheerse waa wixii hilib ka nuqsaamiyo halkan baa laga fiirinaa bis wixii hilib ka nuqsaamiyo udxiyada iyo caqiiqada waqlasha iyo hadyiga waxay ku yihiin ceeb mana kugudmmana kuu gudaaya marka wa caybu اlmabiici shayga lasoo iibsado ceeb buu isaguna yeelan karaa inta badan marka khiyaarulcayb yaa la maqlaa fiqiga ceebta ceeb noqon karta mabiicda ku noqon kartaa waa maxayna wa huwa maa yanqusu اlqiimata waa wixii qiimaha shayga nuqsaamiyo aw ilcayna ama caynta nuqsaamiyo shayga cayntiisa wixii nuqsaan u ah baabuur baad soo gadatay cayntiisa maxaa nuqsaan u ana meelowba ka jajaban yahay ayb waxaa lagu arkay jabniin cayntii baa nuqsaan ah hadda marka waa la celin karaa ama qiimihiisii ceeb baa lagu arkay caynta hadda wax uga yaalla looma jeedo laakiin shaygii qiimihiisii baa qiimo isagoo wixii isaga lamidka ahaa ayuu ka hoos maray ceebtaana u keentay ceeb ay noqona markaa la fiiriyo wacayb اlmustaأjar shayga la ijaartay ceebtiisa maxaa noqonayana wahuwa maa yuؤahiru fi اlmanfacati تaأhiiran yadharu bihi tafaawut اlujra hay meel baad guri baad ijaaratay waxbaa makiinad baad ijaaratay ceeb bay leedahay maxaa laga fiirana ceebteeda waxaa weeyaan wixii manfacada aad u ijaaratay kaa saamaynayo manfacadii guri maxaa loo ijaartaan in la dego lagu noolaado gurigii roobkuu soo daynaaba maalan manfacadaadiiba wax u dhibayaan soma gara wahaakada shay walba marka waxaa laga fiirinayaa manfacadiisa ceebtaani saamayn ma ku yeelanaya haa cayntii musta'jarada ahayd marka ceebaa lagu haayaa ayb wacaybu nikaax nikaaxa ceebtiisana wuxuu leeyahay maa yunafiru shahwata atawaqaan ninka i naagta labadaba qofka shahwadiisii iyo qofkan kale inuu u shahwoodo waxa saamayn karo ceebay noqonayaan isagu marka dhowr cuduruu taxay marka waalida iyo juudaanka iyo bariska iyo waxyaabahaasu sheegan ceeba noocaasoo kale daabitkaa fiican marka yani amilo unbaa laga wadaa maahane haddii la yidhaha intan keliya waayo khatar waayo cudurro hadda waxaaba jiraba qofka yacni haddii la yidhaahdo khiyaar male naagta haddii la yidhaahdo ninkan cudurkaaha ku qabto iyadiiba halisba ay u gelaysay iyo nolosheeda unbay la mid noqonayaan ceebta marka nikaaxana xaggaas baa laga fiirinaya wa caybu raqabati addoon baa la iibinayaa ceebtiisa maxaa xaggeen laga fiirinaya wa huwa maa yaduru اlcamala idraaran bayinan addoon maxaa loo gataana in lagu shaqaysto addoonkaani haddii ceebtiisu ay tahay shaqada xaggeeda waa ceeb marka wacaybu lgurati qurada cunug yar oo uur ku jiro ayaa naagtii markaa laga soo riday isagoo meyduu soo baxay quraa waajibaysa diyada waa qura cunuga janiinka diyadiisa quradaasi marka la bixinaayo ceebteeda iyadana maxaa laga fiirinayana mabiicda unbay la mid noqonay taas taasuu imaamu nawowi uu baraarujiyey majmuuc halkaan marka aan joogno udxiyadan innaga hadda joognaa ceebteeda waa maxay maa yanqusu allaxma hilib nuqsaameeyo hadhow neefka maalan hadduusan geesaba lahaynba ka warran geesa la'aantu ma hilibkay saamaynaya maya waa lagu udxiyaysa karaa marka ee yacni waxaan ka wadaa neef sidiisa garoonnaanba isaga dhashay waa lagu udxiyaysa karaa neefkan marka dhufaanan waa lagu udxiyaysa karaa leanna hilibka ma nuqsaaminayo bal yasiidu waaba ziyaadinaya halkaa baa laga fiirinaa mar walba marka majmuucuu marka ku sheegay yani faa'iidadan juska sideedaad ayb qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa xafsu bnu cumar annamariyu qaala xadaanaa shucbatu can sulaymaan bni cabdiraxmaan can cubayd bni fayruuz qaala sa'altu اlbaraaءa bna caazib yaan su'aalay maa laa yajuusu fi ladaaxiya waxaan adaaxada ku bannaanayn faqaala waxau yidhi qaama fiina rasuulu lahi sal slm nebiga ayaa noo yimid ayaa dhexdeenna ka kacay wa asaabicii iyadoo aniga farahayga aqsaru ay ka gaaban tahay ay ka yar yihiin min asaabicihi farahiisa wa anaamilii yanii farahayga farahayga xubnahoodana aqsaru ay ka gaagaaban yihiin min anaamilihi farahiisa xubnahooda faqaala markaa wuxuu yidhi arbacun afar saabuu nebigu yidhi marka ayb gacantiisiiba marka afartii ku tilmaamay marka waa asaabicii aksaru muxuu ka wadaa waxaa la yidhi ta'adub ka aadab qaadasha yani sidii nebiga yeelow rabaa inuu yeelo marka moogtahay wuxuu yidhahdaa inuu yidhahda afartaa inuu gacmihi ishaa marka wuxuu leeyahay anuu farahayga iyo faraha rasuulka isku mid maaha farahaygu way ka liitaan faraha rasuulka calayh isalaatu wasalaam marka min baabi ta'adub waqiila waxaa la yidhi min baabi ta'adubna waa noqon karta xaqiiqadana waa iska ahaan kartaa wuxuu yidhi arbacun afar laa tajuusu fi ladaaxiy udxiyada adaaxida dhexdooda ma ku bannaano alcawraa'u midda ishal bayinun cawaruhaa bayinun ou cad yahay cawaruhaa ila-aanteedu ay caddahay yanii loo jeedo laba mas'alaa meeshan laga qaadanaya midna waxaa loo qaadanaya owla ahaan haddii neef hal ila la manciyey kii labada ilaa ka waran marka alcamyaa midda labada ilaed min baabi owlaha soo ma fahmin taas waa laga qaadanaa meeshan waa laga fahmaya mas'alada labaad waxay tahay bayinun cawaruhaa cawarku hadduusan aad u muuqaninoo wax yar un uu yahay laa ba's dhib maleo lagu udxayaysan karaa maxaa yeeley bayinun cawaruhaa buu ku siifeeyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam haddii aanu aad u caddayno in loo fiirsado maan si kale aan loo arki karin laa ba'sa in lagu udxayaysto ceebtaan marka ma saamaynaya hilibka waa saamayn karta ahaa daaqii bay saamayneen neef labadiisii indhood qabo iyo neef hal ilaa isku simay u daaqayaan isku si u daaqi maayaan marka waa saamaynaya hilibkiisa halkaas hilibka ka saamaynaysa ayb wاlmariidatu midda jiran bayinun u cad yahay maraduhaa jiradeedu ay caddahay jiradu hadday wax yar tahay laa ba'sa laakiin jiro muuqato maya iyadana adda hilibkiibay saamaynaya jirada wاlcarjaa'u midda dhutinayso bayinun yani ay muuqanayso dalacuhaa ama dalcuhaa dhutinteedu jiisnimadeedu muuqato ariga kale ma gaarayso lama daaqi karto marka waa saamaynaya hilibkii wاlkasiiru midda jaban allatii taa oo laa tunqii dhuux aan lahayn kasiir buu halkan ka cabiray bacdi riwaayad waxay ka cabiraan alcajfaa wاlkasiiru midda jaban allatii middaa oo laa tunqii aan dhuux keenaynin oon dhuux lahayn dhuux la'aantu waxay saamayn ku leedahay hilibka qaala wuxuu yidhi qultu waxaan yidhi fainii akrahu waxaan nacaya an yakuuna fi sinni da'da dhexdeeda naqsun inuu ahaado ayaan dhibsanayaayo nacayaa qaala waxa uu yidhi maa karihta waxaad nacday fadachu iskaga tag walaa tuxarimhu calaa axadin qofnaha ka xarimin adiga marka shayga adiga aad ku shakisantaha od is leedahay warkan ama da'diisu ama ay weli dhiman tahay adiga iska nac ka tag laakiin hayrkaa ha ka xarimin ila ka taxriimku wuxuu u baahan yahay xugun sharci a waaye ayb saa buu yidhi qaala abu daawuud tunqii laysa lahaa mukhun laa tunqii yanii laysa lahaa mukhun dhuux aan lahayn qال xadثna ibrahim بن muسى الrاaزiي qal abaranaa a abaranaa mxuu ku daray xadaثna عaliي بن baxri qaal xadaثna عiisى ayb almacnى can hawri ibrahim بn muسى الrاaزiي qaal abaranaa buu yidhi عaliي بnu baxrina xadaثna buu yidhi labadana ciisa ay ka warinayen can hawri qaal xadaثnii abu xumayd wahuwa abu xumayd الrucayniy majhuul akhraja xadiiثahu abu daawuud ayb qaala akhbaranii yaiidu duu misra yaziid duu misra almaqra almaqra almaqra ayaa leedahay alxumsiyu maqbuulu akhraja xadiiثahu abu daawuud qaala ataytu cutbata bna cabdin ayaan u imid asulamiya faqultu waxaan idhi yaa abalwaliid inii kharajtu waan baxay altamisu daxaayaa udxiya anuu raadinayo falam ajid shay-an waxba ma aanan soo helin yucjibunii iyo cajab geliyo hayra harmaa'a yacnii mid ilig jaban maahane mid ilig ka maqan yahay oo iligeedu jaban yahay maahan fakarihtuhaa waa nacay famaa taquulu maxaad leedahay qaala wuxuu yidhi afalaa ji'tanii bihaa maad aniga ma ii keentid aniga qultu waxaan idhi subxaana allah tajuusu canka adiga xaggaaga miyay ayay ka bannaan tahay walaa tajuusu cannii aniga xaggaygana kama bannaanaanaysa miyaha qaala nacam buu yidhi ha innaka adiga tashuku adigu waad shakinaysaa walaa ashuku anuu shaki kama qabo inamaa nahaa rasuulu llahi sal l slm nebigu wuxuu reebay can ilmusafarati ayuu reebay isaga fasiri doono wاlmustasalati ayuu reebay wاlbaqaa'i ayb wاlmushayicati wاlkasraa wاlmusafaratuna allatii midda weeyaan tusta'salu udunuhaa dhagaheeda oo dhan la gooyo goysmada lagu camimo xataa yabduwa intuu ka muuqanayo simaaquhaa dhagaha duleelkooda ayb ilaa dhagaha duleelkoodiiba uu bannaanka soo baxo wاlmustasalatuna allati stusila midda la jaray waa qarnuhaa geeskeeda geeskaa laga gooyey min aslihi asalkaa laga jaray wاlbaqaa'una waxaa weeyaan allatii tubkhaqu caynuhaa midda isheeda la riday midda isha laga riday isha ay ka maqan waa alcawraa midda hal hasha ila wاlmushayicatu alatii laa tatbacu اlhanam midda aan ariga raacin ayb kaxayn in u baahan wاlmushayicatu maxay marka ariga ugaga hartayn cajafan weydnimo darteed وضacفan tabardarri darteed wاlkasraa'una alkasiiru ayb qaala xadaana marka xadiidkan isnaadkiisa waxaa ku jira ninkan abu xumaydkan majhuulka ah qaala xadaana laakiin macnihiisu axaadiis badan bay is leeyihiin qaala xadaana cabdullahi bni muxamedin الnufayliyu qaala xadaana zuhayru qaala xadaana abu isxaaq can shurayx bni nucmaan wa kaana rajula sidqin buu ahaa ninkan marka shurayx bnu nucmaan alkuufiyu saduuqun akhraja xadiiثahu alarbaca can caliyin qaala amaranaa rasuulu اlahi sal ا slam nebiga waxauna amray an nastashrifa alcayna isha inaan iska fiirinno wاluduna dhagahana inaan fiirinno kor meerno walaa nudaxiya inaan ku udxiyaysanin bicawraa'a tu'ila walaa muqaabalatin walaa mudaabaratin midda dhagaheeda xagga hore laga jaray oo qaybta dambe ay laadlaaddo walaa mudaabaratin midda xagga dambe laga soo gooyo qaybta hore ay laadlaaddo ayb yani midda dhegta go'an hore ka go'an ama dhanka dambe ka go'an walaa kharqaa'a ayb mid markaa yani waxaa weeyaan dilaacsan walaa sharqaa'a ayb qaala zuhayrun faqultu liabi isxaaq baa waxaan ku idhi adakara ma sheegay kadib meeshaan muxuu idin yidhi cadbaa'a ma adakara ma sheegay cadbaa'a yani midda geeskeedu jaban yahay qaala laa buu yidhi ma ma sheegintaa qultu waxaan idhi fama almuqaabalatu marka maxay tahay qaala yuqdacu darafu اludun dhegta darafteeda ayaa la gooynayaa qultu fama almudaabaratu qaala yuqdacu min mu'ahiri aludun dhegta xaggeeda danbaa la gooynayaa qultu fama sharqaa maxay tahay qaala wuxuu yidhi tushaqu اludun dhegtii baa laga dilaacinayaa qultu fama alkharqaa qaala wuxuu yidhi takhriqu udunahaa ayb dhegteedii baa yani tukhraqu udunuhaa dhegteedii baa la dilaacinayaa lisimati yaa loo dilaacinayaa yacnii calaamad darteed in la calaamadeeyo si loo calaameeyo darteed baa la goynaya ama takhriqu anta adigii baa qofkii baa dilaacinaya udunaha dhegtii buu dilaacinayaa asimata yacni lisimati inuu yacnii calaamad sumad inuu ka dhigto sumad darteedaa loo jeexay kuwaaso dhan lama ogola qaala xadaana muslim bnu ibraahim qaala xadaana hishaamun can qataada can juray bni kulayb ayb juray bnu kulayb السduusiy الbaصriyu cali buu ka wariyaa ninkan marka waa maqbuulu ibnu xajar wuxuu u ramsiyey ta tirmidi keliya u ramsiyey abu daawuud ma u ramsinin laakiin abu daawuud waa kan marka waa xadiikiisa waa kan marka taqriibka hadda qof wada hadduu jiro ha fiiriyo juray bnu kulayb aniga nuskhada aan haysto ta unbuu tarjamay ayuu ramzi ka dhigay ta ta bis buu ramzi uga dhigay fiiri jurayun jurayu bnu kulayb fiiri haddii daal iyo ta uu kuu qoray nuskhadaada toosan marka hadduu ta keliya qorana waxaa ku calaamaysataa abu daawuudna inuu ka wariyo raqamka xadiidka aana marka ku calaamay can caliyin ana nabiya sal اllahu alayh ali wasalama saduusiga fiiri dhowr juray baa meesha ku taala ya juray bnu kulayb الnahdi waa kan lama rabo juray bnu kulayb الsaduusi الbaصri can cali bn abi طaalib maqbuulu min aثaaliثa arbacuu kugu dhigay aninkayga ta ku dhigay lacalla in afartaba ay ka wariyaan wax suurtagal kolle abu daawuud waa ka riwaayadii soo haynaa ana nabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga nahaa an yudaxaa nebigu wuxuu reebay in lagu udxiyaysto bicadbaa'i اludun dhegteeda mid la gooyey walqarni geeskeeda mid la gooyey in lagu udxiyaysto qaala abu daawuud juray basriyu saduusiyun lam yuxadid canhu ila qataadatu ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa hishaamu can qataada qaala qultu lisaciid bni اlmusayab mal acdabu qaala annisfu waa nuska famaa fowqahu iyo wax ka badan yacni geeska nuskiisa iyo ka badan haddii laga gooyo ayaa cadbaa ay noqonaysaa marka ceebahaas buu tilmaamay marka dhammaantoodna intooda badan waxay saamaynayaan hilibka halkaasayna u noqonayaan wabilahi towfiiq sal alla slm calaa nabiyina mxamedin wala ali sl